hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay saddex iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii abbaara tobankii fiidnimo xalay xilliga toronto uu rasaas ku furay nin markii dambe booliisku ay sheegeen inuu dhintay dhibanayaasha ayaa ku sugnaa bannaanka agagaarka danford ee bartamaha magaalada toronto booliisku ma aysan caddayn cidda dishay ninka dadka rasaasta ku furay iyo waxa ku kalifay falka goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen toban ilaa labaatan dhawaqa rasaasta ah halka kuwo kalena ay sheegeen inay arkeen dad badan oo dhaawaca oo dhulka jiifa madaxa booliska magaalada toronto mark soundris ayaa ka hadlay dhacdada
natiijada toogashadu waxay dhashay in shan iyo toban qof ay wax ku noqdaan oo uu ku jiro eedaysanaha marka laga soo tago eedaysanaha waxaa kaloo dhintay hal qof qof kalena xaaladiisu waa mid adag inta kale waa la daweynayaa boolisku wuxuu wadaa baaritaan xoogan kadib markaan helno xog ayaan ogaan karnaa waxa dhacay mararka qaar wakhti ayay qaadan kartaa balse maadaama aan ku guda jirno marka ay timaado inaan macluumaad bixinno dhabkii waan samayn doonaa sidaasi
boliisku waxa ay soo bandhigeen muuqaal ay duubtay kaamirada waddooyinka ku xidhan ee loo yaqaano c c t v taasoo muujinaysay nin xiran jaakad madow oo rasaasaynaya dadka duqa magaalada toronto john tory ayaa dadka ka agdhowaa goobta ka codsaday inay wixii macluumaada ay hayaan ay la wadaagaan booliska
waxaan ka codsanayaa dadka reer toronto inay caawinaad fidiyaan waxaan rajaynayaa inay la xiriiraan booliska ama ciidanka joojinta dembiyada oo ay u gudbiyaan macluumaadka ay hayaan oo ay qayb ka tahay wax walba oo ay ku qaadeen kaamirooyinkooda ama waxyaabaha kale ee tiknolojiyadda maxaa yeelay macluumaad walba oo yar boolisku wuxuu ka caawinayaa inay gutaan
dhacdadan ayaa imaaneysa xilli laba maalin ka hor laba boqol oo askari oo cusub la howlgeliyey xilliyada habeenka laga bilaabo toddobada fiidnimo ilaa saddexda subaxnimo kuwaasoo ku baxaysa saddex milyan oo dollar oo ay usii dheer tahay afar milyan oo dollar oo loo qorsheeyey qalabeyntooda ujeedka ayaana lagu sheegay ka hortaga hubka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin xuseen nuur xaaji v o a toronto